أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diradda jimcaha oo maalin kasta oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda alfurqaan maanta barnaamijka diradda jimcaha waxa aynu gebi ahaantiisa ku soo qaadan doonnaa weerarada ka dhacaya waddanka faransa oo loogu aargudayo suubanaheena sala allahu calayhi wasalam waxaa barnaamijka igala qaybgalaya abuu faatima iyo axmed cali waa mar kaliya diradda jimcaha
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون hagaagka waxaan idiin leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan gudagali doonnaa barnaamijka diradda jimcaha dalka faransa waxaa ka dhacay weeraro mindiyo loo adeegsaday oo lagu qaaday muwaadiniin faransiis ah qof ku hubaysan toorey kuna dhawaaqaya allaahu akbar ayaa dhowr qof ku dilay gudaha magaalada niis ee koonfurta faransiiska halka uu dhaawacay tiro kale waxaa sidoo kale jira weerar kale oo ka dhacay magaalo dhacda koonfur bari faransiiska kaas oo ay boolisku sheegeen in fuuriyaha ay dileen dhinaca kale weerar keligii duulnimo ah ayaa lagu qaaday qunsuliyadda faransiiska ee magaalada jiddah ee dhulka xarameynka weeraradanoo idil ayaa dhacaya xilli faransiisku uu bannaanka keenay naceebka u qaba islaamka iyo ehelkiisa iyadoo marar badan waddanka faransa lagu aflagaadeeyey nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam madaxda ugu sarraysa faransiiskana ay arrinkaas soo dhoweeyeen kuna tilmaameen xuryatul qowl qaar ka mida dalalka caalamka ayaa waxaa ka socday ololo lagu qaadacayo alaabta faransiisku uu dhoofiyo cabsida iyo walaahowga ka taagan faransiiska ayaa sii siyaaday markii macallin waddankaasi u dhashay uu ardaydiisa tusay sawir lagu suurad xumaynayo nebigeenna moxamed macallinka ayaa markii dambe lagu bireeyey magaalada baariis ee faransiiska wadamo badan oo ay ku jirto soomaaliya bangaladesh bakistan suuriya suudaan ayaa waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo ay dhigayeen shucuubta muslimiinta kuwaasi oo aad kaga soo horjeestay ficilada foosha xun ee faransiisku uu ku suurad xumaynayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam gudaha dalka faransiiska waxaa ku nool malaayiin muslimiin ah diinta islaamka ayaa si aad ah ugu fidaysa waddankaasi waxaana xusid mudan in muwaadiniin faransiis ah ay qaadanayaan diinta islaamka xilli madaxda waddankaasi iyo xadjiriintoodaba ay sii laba jibaarayaan nacaybkooda ka dhanka ah nebi moxamed waxaa la sheegaa muslimiinta ku nool faransiiska inay yihiin kuwa ugu badan ee ku nool galbeedka yurub boqolkiiba toddobaatan dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha faransa waxaa la sheegaa inay ka soo jeedaan morocco algeria tunis waana dalalkii uu soo gumaystay faransiiska waxyaabaha cajiibka ayaa ah malaayiinta muslimiin ee ku nool faransiisku inay yihiin sunniyiin shiicaduna ay aad ugu yar yihiin marka loo eego da'da dhallinyarada muslimiinta ee faransa aad ayay u yar tahay waxaana la sheegaa inay ka yar yihiin afar iyo labaatan sano halka tarankii dadka kiristaanka faransiisku uu aad u yaryahay dadkoodana badankooda ay yihiin dad da'ah goordhow martida ayaan gudagali doonaa laakiin markaan aan jilleecno qayb ka mid ah weeraradii ka dhacay dalka faransa ee loogu aargudayey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam weerarkan shalay dhacay uu geystay nin u dhashay tunis wax yar uun joogay dalka faransa kana yimid talyaaniga waxaa ka horeeyey weerarkii dhacay labaatankii bishan oktoobar oo ka dhacay duleedka magaalada baariis halkaas oo qoorta looga jaray macalin ardaydiisa tusayey sawiro ay ku aflagaadaynayeen nebigeenna moxamed bishantii ka horeysay sebtembar waxaa dhacay weerar torey loo adeegsaday waxaana lagu dhaawacay laba qof kuwaasi oo maraya agagaarka xafiiska wargeyska jaarlehebd oo marar badan sawiray sawiro uu ku aflagaadaynayo nebigeenna moxamed oktoobar sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa baariis lagu dilay afar qof oo saddex ka mid ay ahaayeen askar boolis ah julaay labada kun iyo lix iyo tobankii weerar lagu qaaday kiniisad ku taalo waqooyiga faransiiska waxaa lagu dhaawacay laba qof mid ka mid a waxa uu ahaa baadari isla julaay labada kun iyo lix iyo tobankii gaari weyn oo xamuul ah ayaa la jiirsiiyey dad badan oo dabaaldegayay waxaana halkaa ku dhintay siddeetan iyo lix ruux nofembar labada kun iyo shan iyo tobankii nin toorey ku hubaysan ayaa weerar ka fuliyey goob ay dadka isugu yimaadeen oo lagu caweynayay halkaasna waxaa ku dhintay boqol iyo soddon qof janawari labada kun iyo shan iyo tobankii waxaa weerar lagu qaaday xafiiska wargeyska charle hebto waxaana weerarkaasi ku dhintay laba iyo toban ruux oo ka mid ah shaqaalaha wargeyskaasi halka aynu kaga gudubno qayb ka mid ah weeraradii dhacay oo aan dib u milicsanay waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka inagala qaybgelaysa oo kale ah abuu faatima iyo axmed cali waxaana naga xasuusin ah in barnaamijka intuu socdo aan soo gudbin doonno aaraahda dadweynaha ugu horreyn waxaan siinayaa abuu faatima sideebaad u arkaysaa in weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalka faransa gaar ahaan kii shalay ka dhacay gudaha dalkaasi ee lagu dilay saddex ruux oo ka mid ah muwaadiniinta faransiiska بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحان سلام يا دمان قودهان مسلمين كارهان إذاعة إسلامية قال الفرقان إيو حبنها ورياشة إمام الكي مسؤولين تيدا أردن وحان سلام يا سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بان ليحي وحان ليحي إله سبحانه وتعالى هذي كوكولي جهدك إيو بذلك أدو جرتان إسلامك حقيقة دي سئنا توبر نكتان وحان أركا إن أي مسلمين تا أي دفاعان nabigooda sala allahu calayhi wasalam inay tahay arrin waajib ah oo aan ahayn afka baarkiisa qofka muslimka caqiidadiisa waxaa ka mid a inuu nebiga uu rumaysan yahay jecel yahay ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu asaga ayaa uga awleysan ama ka mudan mu'miniinta naftooda marka maadaama nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yahay albaab aan lagu xadgudbi karin oo sharafkiisa iyo cirdigiisa uu yahay mid aan la taaban karin qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo kulli culimmaduna ay caddeeyeen qofkii ku xadgudba in madaxa laga goynayo muslimiintu marka inay difaacaan oo naftooda ku difaacaan oo maalkooda ku difaacaan oo afkooda ku difaacaan waa arrin waajib oo saaran ma ahan arrin iska hunaa'i ah oo maaragtay iska caadiya ma ahan nebiga qofkii caayaa sala allahu calayhi wasalam wax uu kuula haray ma lahan haddaad qof muslima tahay haba yaraatee wax uu ku reebtay ma lahan marka waaridkaaga adiga aad ku abtirsanaysa oo dhalay haddii qof ku caayo waad ka qiiroonaysaa haddee waaridkii hadduu asigu ka awleysan yahay oo naftaada uu ka awleysan yahay waa inaa marka ficilkaaga iyo waxa aad sheeganaysa waa inay iswaafaqaan marka muslimiinta tallaabo kasta oo faransiiska ama meel kale ka dhacda oo lagu aflagaadeeyay nebiga sala allahu alay wasalam waxay ku qoraan ficil ah far dhiig leh oo xuruuf waaweyn ah way ku qoraan taasoo muujinaysa muslimiintu inay yihiin dad nool mar kastana ay jiraan dad haliyeeye ah oo ka dhiidhiihaya aflagaadada iyo xumaanta nebiga iyo ilaah iyo diintaba lagu aflagaadaynahayo sidaa daraaddeed marnaba muslimiinta laga waayi mahayo in ay difaacayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam laa tasaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq weeyaan xaqa la muujinaya waxaa ka mid a dee nebiga difaaciisa sala allahu calayhi wasalam sababtoa nebiga hadduusan qofku jeclayn muslim maba ahanba hadduu jecel yahay marka ciddii ku xadgudbaysaa waa inuu abaalkeeda marsiiyaa waa in dhagahooda uu qiiqka kacaa waa inay fariisan waayaan oo jiifan waayaan soomaaliya waxay tidhahdaa ninkii soo joog laga waayo soo afjiibsaa laga helaa faransiiska iyo kuwo kaleetaba afkiina edab u yeelaa laga waayey marka usha muslimiintu marka waa inay ku dhacdaan waa in la gowraca waa in la dilaa sidaas bay marka ku noqonaysaa qof allaaliya qofkii aflagaadeeyey nabi maxamed sala allahu alay wasalam adduunka inuu lasii dhaafiyo islaam iyo gaal mid ku doonan ha ahaadee kuley qof muslima nebi maxamed maba caayahayaba hadduu caayo waxay ka dhigan tahay inuusan rumaysnayn oo uu gaal yahay oo uu murtad yahay marka gaalkaas asalka iyo murtadka mid ku doonaba ha ahaadee qofkii nebi maxamed caaye muslimiinta waajib waxaa dusha saaran ah inay u difaacaan nebiga cirdigiisa waad mahadsantaha abuu faatima aan siiyo markan axmed cali oo ka mid ah ka qaybgalayaasha diiradda jimcaha axmed ow soo dhowow dhankaada sideed baad u arkaysaa weerarada ka dhacay faransiiska ee looga dhiidhiyey aflagaadada ay u geysanayaan nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda alfurqaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dhammaan dhegeystaha idaacadda iyo martida igula jirto falanqeynta jimcaha dhammaantiin waa inay salaamayaa waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaala waan dhowaahay sidii horta dhankeyga aan u arko weerarada ka dhacayo dalka faransiiska alxamdulilah aad ayaan u soo dhoweynayaa aad baana u taageersanahay in la tuso edab darada madaxweynaha faransiiska iyo dalka faransiiska dhammaantood ay ku kaceen in waajibkoodii la tuso in suubanaheena rasuulka caleyhi salaatu salaam ummad uu leeyahay annaguna aanu nahana ummatu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam aflagaadadaas sidii dhalinyaradii mujaahidiinta ahaa ninkii shahiiday shahaadadiisa allah ka aqbalo iyo midka dhaawaco hadda ay leeyihiin gaalo gacanta ku haynaa horta camalkooda dhammaantood allah ka aqbalo annaguna allahay subxaana watacaala hanaga dhigo kuwii ayaga ku daydo oo nebigooda caleyhi salaatu wasalaam difaaco oo dhiiggiisa u daadiyo because walaalow waa tan la yiri waa inaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xataa naftaada ah ka jeclaataa waatan abuubakar uu leeyahay yaa rasuulallah owlaadeeda xaaskeyga kulli waan kaa jeclaa laakiin nafteeda kaama jecli rasuulka cala sala slam wuxuu ugu jawaabay weli iimaankaaga ma dhammaystirno haddaadan abuubakarow naftaadaba aada iga jeclaanin suubanaha rasuulka caleyhi salatu salam abubakar wuxuu yiri yaa rasuulallah hadda ayaan nafteeda kaa jeclahay marka waa in nabigeena caleyhi salaatu wasalaam sunnadiisa lagu daydaa waa in kheyrkiisa lagu daydaa waa in suubanaha rasuulka caleyhi salatu salam jidkiisa la raacaa waa in waddadiisa la raacaa waa in lagu daydaa waa in suubanahan caleyhi salaatu wasalaam naftaada markaa ka jeclaanaysid waa inaad naftaada macnaha aad ugu hiilisaa wixii isaga adabdarre ama afxumo lasoo gaaro waa inaad gacan u qaadaa marka walaalaha dhallinyarada muslimiinta ahaa ee dalka faransiiska joogo iyo kuwa dhammaan hadda muslimiinta meel waliba ay joogaan magaalada hadda gaalkacayo in cilmi afyare aad laftarkiisii gacanta u qaaday ayaga shahaadadan allah ka aqbalo meelo badan jali abyo ee jaraaidkii dalka faransiiska ahaa oo ayaga laftirkooda inta nawi maxamed aflagaadeeyeen rag badan baa ku shahiiday oo ka dhiidhiyey in nabi maxamed caleyhi salatu salam ciddii aflagaadeyso aysan carada koonka dusheeda aysan ku marin ee nabad aysan ku marin oo ka dhiidhiyey oo ka jawaabay oo jawaab rasmi ee ka bixiyey inta ku shahiida waxaan leenahay shahaadada allah ka aqbalo dhalalka reer galbeedka waa isku fikir iyo dhaqan waxaana ay ka midaysan yihiin islaam nacaybka faransiisku maxay ugu horeeyaan dalalka aflagaadeynaya nebi muxamed su-aashaasi waxaan jeclahay inuu nooga jawaabo abu fatima nebiga waxay u caayayaan waxa weeyaan nebigu waxa weeyaan waa sharaftii iyo maxaanku idhaahdaa iyo calaamaddii ay muslimiintu ku dayanayeen marka calaamadda aad ku dayanayso iyo qofka maaragtay horyaalka ku ah hormoodka ku ana waxaweyaan markii lagaa caayo waxa weyaan mabaadi'daadoo dhan baa lagu cayaarayaa taas waa saas
muslimiinta ku dhaqan caalamka ayaa muujiyey sida ay kaga gelgisheen aflagaadada cirdiga nebi muxamed dibadbaxyo badan ayaa dhacay sida aan horey idinku soo sheegay waxaana dibadbaxyada qaar lagu gubay calanka faransiiska iyo sawirka madaxweynaha faransa macron oo qarsan waayey naceybka gaamuray ee isaga iyo dadkiisaba degay quluubtooda waxyaabaha la soo dhoweeyey ee ay ku dhaqaaqeen muslimiinta toddobaadkan waxaa ka mid ah in shirkado badan ay qaadaceen badeecadaha faransiiska axmed ayaan siinayaa axmedow maxaa ka dhalanaya qaadacaadaasi badeecadaha faransiiska badeecada ee laga jaray dalka faransiiska ee wadamada muslimiinta ah ay ku dhawaaqeen kajarista wixii badeeco ah ee ka imaado dalka faransiiska laftarkooda waa horumar waaye waa guul la taaban karo waa horumar lagu tilaabsaday waaye sababtoo ah walaale dhaqaale burburka waxay ka mid tahay jabka gaalada ka mid tahay dhaqaalahooda wax badan ayay saameynaysaa intaasoo balaayiin oo muslimiin ah ayaa jiro oo dakhliga dhaqaalaha faransiiska usoo xareeyo oo badeecadoodihii isticmaalo marka halkaa waxay aniga aragti ahaanteeda igala muuqataa in jab xoog leh oo xaggoodii ka soo gaarayo maadaama laga saaray xagga cunuqabateyn laga saaray oo dhaqaalahoodii wadamada muslimiinta ahaayoo dhan laga diiday runtii waxay ila tahay laftirkoodii waa jab kasoo gaarayo ee xagga gaalada kasoo gaarayso laakiin runti ahaantii anigu aragti ahaanteeda waxay aada ila muuqataa ficil gaalo lagu naafeen karo ama ficil gaalo lagu kululeen karo waa un jihaad waa jihaad waaye waa in guryahooda lagu weeraraa waa in dhiigoodii la daadiyaa waa in la bakdin geliyaa laakiin waxba waxbay dhaamaan marka hadda cunuqabateenka xataa laftirkooda waa ay fiican tahay laakiin dhalinyarada mujaahidiinta ahaayo gacanta qaaday oo ku laayay gaalkii ama nooc kasta ha ahaado mid madow ama mid cadaan ha noqdo oo ka dhiidhiyey dhiiggii gaalka daadiyey way fiican tahay because walaal halkaa waxaa ka soo baxayo inuusan waxaa waaye uusan qofna gaalka kaleeto uusan ku dhiiran gelin because gaalka hadduu nebigan tuucaayo laga aamuso aan la dilin aan la baqdan gelin aan la weerarin gaalka kaleetaa ku dayanayo laakiin markii inta la dilo la argagax geliyo magaaladii lagu weeraro kanaasyadii lagu weeraro usbamarkiyadii lagu weeraro oo dariiqyadii lagu weeraro oo haddana walaalo surka laga wada gooyo dhammaantooda surka laga wada gooyo halkaa waxay tahay soomaali wuxuu ku mahmaadaa dab aadan kuleelkiisa arkin dambaskiisa lagama leexdo marka way baqayaan marka aaday u baqayaan laakiin middaa cunuqabateenka laftirkeeda waa howl meesha ku jirto oo aad iyo aad u wanaagsan oo tallaabo guul leh oo la taaban kara ay tahay marka taa way fiican tahay aad iyo aaday u fiican tahay dhaqaalahoodii hoos ayuu u dhimayaa dhaqaalahoodii wax badan baa soo gaarayo marka aad iyo aad wanaagsan tahay abu fatima dalal badan waxaa ka dhacay isku soo baxyo cariisan oo looga soo horjeedo aflagaadada faransiiska haddaba maxay faransa kaga dhigan tahay in muslimiintu muujiyaan sida ay u jecel yihiin nebigooda horta qofku isagoo gaal ah ama muslin ah baa hadduu khaldamo hadduu caqli iyo damiir leeyahay dadnimo ay ku jirto khaladkiisa wuu saxaa oo markuu ogaado waxa uu sameeyey inay wax khaldan yihiin jawaabta uu filahayey mid ka duwan marka u timaado waxaa la rabaa inuu xisaabaadkiisa dib ugu noqdo laakiin gaalada oo inta badan maadaama xukuumadaha muslimiinta haysta ay yihiin xukuumado inta badan murtadiin ah oo aan diin iyo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo muslimiin iyo mu'miniin dan ka lahayn bal laba dirir haya ayay gaaladu waxay u arkaan inay muslimiintu yihiin dad daciif ah marka markii ay aflagaadeeyaan inta badan sababtu aflagaadeeyaan waxa weeyaan hadday og yihiin in aflagaadadooda wax ka dhalan karaan yacni kuma ay dhiiradeen laakiin waxaysan ogeyn dadaan xukuumadna ka amar qaadan maxaan ku idhaahdaa wadaad xunoo maxaan ku idhaha sandiiqana ka amar qaadan nebigana jecel sala allahu caleyhi wasallam inay meel kasta joogaan waana kuwaas kuwa maalin walba maxaan ku idhaahdaa tallaabada ku habboon ka qaada kii aflagaadeeyey nebiga sala allahu alay wasalam sidaa daraaddeed ayagu hadda way og yihiin nebigu sala allahu alay wasalam inuu khad axmara yahay oo aan loo dhowaan karin laakiin waxay isleeyihiin meesha aad tagteen kama soo noqon kartaan oo haddaad hadda isdhiibtaan oo tiraahdaan waanu khaldannay waxa weeye hadhowtadii yacni qof dambe oo ku dhiiran karaa in nebiga wax laga sheega ma lahan muslimiintii korbay madaxa ula soo kacayaan mabaadidooda inay ku aegyihiin baa la ogaanayaa sidaas marka yacni waxa weeyaan ayaga masaalix waxay ugu jirtaa muslimiinta inaysan dareenkooda iyo shucuurkooda kicin oo ay aflagaadada ka daayaan aflagaadada marka ka daayaanna ay ogaanayaan inaan muslimiintu ayagu aysan dhib iyo iyo mashaqo midna la doonayn sidaa daraaddeed waxay isku hadlaynhayaan culummada xun oo culummaa usuuga ah iyo xukuumadaha dabadhilifka ah ayay waxay ku ogyihiin mar walbaba markii action la qaado inay actionkii saxda ah oo muslimiintu ay qaadeen ay caayayaan oo wax ka sheegayaan oo leeyihiin irhaabiyin weeye ee kan weeye sidaas marka yay had iyo jeer ugu ugu maman yihiin inay wax sheegaan laakiin marka qaarkood ficilkooda radu ficilka ka yihin markay arkaan xukuumadaha inta badan waxa weeyaan kama noqdaan falalkii ay ay ku noqdeen wax kalena ma ahan nin walba kursigiisu isleeyahay haddaad ka noqoto sababtaa kuraasida markay ku tartamayaan gaaladu inta badan samaankan hadda la joogo marka uu musharax uu ninku yahay nin walba waxaa laga dooranayaa oo doorashadiisu ay ku xiran tahay inuu fawso ama maaragtay uu soo baxo inta uu islaamka caayahayo sababta waxa weeyaan dadka islaamka u nisba sheeganayo qaar badan oo ka midta oo liita oo aan ka dhiidhihi karin bay ogyihiin sidoo kale waxay ogyihiin gaalada laftigooda inay gaalnimadii xataa maarata ay kasii gaaloobeen oo waxyaalihii waxaa jiray biniaadamku isagoo gaal ama marmarka qaarkood waxaa jira qiyam ay ilaarsadaan marka maadaama ay yacni laadiiniin iyo mulxidiin iyo maxaanku idhahda ay noqdeen oo ay fawaaxishta iyo iyo maxaanku idhahda waxyaalaha xunxun ay iska caadaysteen oo madaxdooda ay tahay macni madax aada u liidata ayaa waxay keentaa inay ogaan waayaan khaladaadkooda inay dib u saxaan inay ka fiican tahay inay kusii adkaysaan sidaa daraaddeed waxa weeyaan ayagoo isku hadlaynhaya in mar walbaba muslimiinta kacdoonkooda ay dowladaha munaafiqiinta oo dabadhilifyada ah iyo culumaa usuuga ay dejinayaan oo ay leeyihiin waxa weeyaan saas in la yeelaa ma fiicna ma garanaysa annagoo kasoo horjeednaa inay nebiga la caayo laakiin acmaasha cunfiga ma rabno waxaas ay ku afgobaadsanayaan ayay isku hadlaynayaan laakiin way og yihiin muslimiintu in aysan nebiga iyo diinta midna uga amar qaadanayn dadka ayaga gaalada dabadhilifku ah waa tahay axmed oo dhankaada dalkii ku dhiirada inuu gabaad u noqdo ama ku lug yeesho sharaf dhaca nabigeena haddii sidaan loo wajaho maxay keeni kartaa waxaa waaye wadankii ku dhiirado eh, inuu nebi maxamed aflagaadeeyo waxay ila tahay warkayga horu ka mid ahaa eh, ee maamaahdi aan usoo maamaahay ahaa dab aan kuleelkiisa la arkay dabagskiisa lagama leexdo marka eh, ama diintaadii oo nebigaagii calayhi salaatu wasalaam intuu qof caayo uusan koonka arlada dusheeda oo si sharaf leh u mareynin oo gacantaada la arko oo aad midaad dishid iyo midaad bareysid iyo weerar iyo bakdan aad gelisid Eh, alxamdulilah hadda maanta faransiiska waxaan anagu aan arkaynaa in uu galay bakdin inuu galay in uu macnaha eh, ciidamada gaarka u tababaran ee booliiska ahaa lasoo saaray inay dariiqyada dhooban yihiin maasha allah aad taasoo kale taa la rabaa Eh, marka kuma dhiiranayaan marka way baqayaan marka eh, wadanka faransiiska eh, waxaan ognahay walaalow eh, xilligii gumaystaha ahaa wadamo eh, badan oo islaam ah ayuu gumaysan jiray marka muslimiin aada u badan ayaa ku nool oo dhalinyaro ah ayaa ku nool Eh, marka dhalinyaradaas muslimiinta ah hadday kacaan oo ficilka eh, ay ka ge- ka jawaabaan waxay la tahay waa waa waa un- waa un burburayaa oo wajabayaa eh, amnigiibaa faraha ka baxayo marka waxa waaye waa aad u fiicantaa walaalo waa tahay goordha waxaan soo gudbin doonaa aarahda dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ee mawduuca toddobaadkan laakiin aan ku laabto abu fatima haddii ay sii socdaan abu fatima ficlada jawaabta u ah waxyaabaha ay ku dhaqaaqeen faransiiska adigu si gaar ah maxaad ku darsanaysaa waxaa ka dhalan karaya waxaa ka dhalanaya in in ay soo baxaan dad muslimiin ah oo sida gaalada ugu dhiiran tahay inay nebiga u caayaan ee ayaguna ku dhiiran inay nebiga difaacaan oo saddex qof baa midi lagu dilay baa la yidhi intaasuna waa dhaawac marka waxa weeyaan yacni waxaa jira maaragtay eh, kumanyaal ama malaayiin muslimiin oo keliga duul ah oo ah ninna amar ka qaadanayn ilaahay rasuulkiisa cid aan ahayn amar ka qaadanayn jaanisku helana ka faa'iidaysanaya meel allaaliya meeshu is arko uu arko inuu ka, inuu ka sahlan yahayna kaga dhufanaya sidaa daraaddeed waxa weeyaan eh, taasaa ka dhalanaysa marka waxaa ka dhalanaya eh, inay maaragtay cabsi ku noolaadaan gaaladu eh, inay maxaan ku idhaahdaa ay ogaadaan inaysan ku dhiiran karin inay dadka muslimiinta ah nebigooda iyo diintiis- diintooda ay caayaan taas waxaa ka dhalanaysa in maxaan ku idhaahdo had bal mararka qaarkood waxaa ka dhalata dadka muslimiinta ah oo yar oo dhiiranaya markay dadku arkaan waxaa waxaa ka dhalatay in dad badan oo aqoon leh oo gaalaha ay wax akhriyaan oo yidhahaan dadkan mintidka ah oo saan maaragtay u mintidahay balaan fiirina waxay yani waxay ugu dhigan yihiin markay diintii akhriyaanna diintaanu inay diin fiican tahay oo waxa eelaanku sheegaya aysan ahayn ee diintaanu diin fiican oo saalix u ah ee bini aadanka meel kastoo adduunka ka joogaba saalix u ah oo diintiisa ay tahay bay ogaanayaan waxay ogaanayaan diintoodii asalka ahayd oo laga dhumeeyey inay toon tahay sidaa daraaddeed ba gaalaba badan iyo kusoo islaamaan had iyo jeer idaacaddu alfurqaan barnaamijkuna waa diiradda jimcaha oo toddobaadkan ku saabsan weerada loogu argudayo nebi moxamed ee ka socda dalka faransiiska iyo waxaa ka dhalan karaya laakiin iminka kusoo dhowaada qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan oo nala soo xiriiray kuwaas oo aragti ka dhiibtay mawduuca barnaamijka Een, wallaahi waxaa aad iyo aad wax lagu farxa ah wiil sideed iyo toban jir inuu macalin ku qalo faransiiska gudaheeda iyo maanta oo kiniisad lagu weeraro mindi waa guul u soo hoyatay muslimiinta aa odhan karaa Een, mideeda kale wallaahi waxaa aad iyo aad wax looga naxa ah in nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam ay faransiiska caanayaan weliba emmanuel macron oo dhahayo xurriyatu lqowl waaye oo dhahayo mana jooji doono wallaahi waxaan leeyahay emmanuel macron والله لو حاولت ومعك ربطات النصارى والبشر والمواشي والبقر أن تنال من سماء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا وسيبقى حجة عليك إلى يوم الدين وشوكة في لهاتك إلى يوم يبعثون والله متم نوره ولو كره الكافرون إنا كفيناك المستهزئون أي أشيمت كم قد قتلتك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار فلتقل ما تشاء فالحق أبقي والمحيد العظيم ماذا عليه من سفيهة إذا السفيهة رمى ما ضر نهر الفرات يوما أن الخاص بعد إن الكلاب فيه بإذن الله هدانا محمد صلى الله عليه وسلم عايدة عاني سجوجوا سمهن بإذن الله أنا وحنكوس ورردنا قريها haddii aan ka dhiibto fikirka wax weerarada loogu aargudayo nebiga ee ka dhacaya dowladda saliibiga ee faransa ee ku canbaxday aflagaadaynta nebiga iyo islaamka iclaamiseena la dagaalamka islaamka iyo inay suuliso waxaan leeyahay waxay weeraradaasi ku tusinayaan ilaahi subxaana wa tacaala inuu uu kafaalo qaaday nebiga uhiilintiisa iyo difaaciisa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inaa lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلهي وحولي وأن أهلنا رسوش يضا يكوي مؤمنين تأهابا الدنيا انتي جوغان يمالك آخر قيامة وراس بركيصاني waxa ay gudbinayaan risaalooyin xoog badan oo ku wajahan ummadda saliibka ah difaacidda nebiga salaallahu calayhi wasalam weeraradaasi barakaysani waxay sabab u noqonayaan in dad badan oo gaalo ahi ay soo islaamaan markay arkaan nebi maxamed salallahu calayhi wasalam in nafta nafta loo hurayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amaa bacdo waa ku faraxsanahay arrinta akhbaarkaas oo faransiiska ka dhacday allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar casana laa bilislaam dad hadday jiifaan dadaa soo jeeda dadaa qalbigooda nuuraa ilaahay ha nuuriyo jannada ha ka waraafiyo dadkaas halganka sameeyey oo nebiga u qiirooday waa arrin xasaasiya waa arrin loo baahan yahay waa arrin annaga dhan waajibin waa inaan ka qayb galno duco hiil hoo wax walba ilaahan u rajaynayaa inay muslimiinta dhan dhiigooda kaco difaacaan diintooda iyo jacaylka nebiga u qabaan waa arrin noo wada taallo qof keliya u xil saaran maaha maanta adduunyada waxa ka dhacaya waa la jiraa waa la wada dhagaysana waa la wada arkaa yaa la sugaa cidda la sugayo oo noo maqan yay tahay cid walba waa inay ka qayb gashaa dagaal hiil hoo dacwo alla bari aan waxba lala kala harin waa arrintaas arrin aada fiican waaye qalbigayga kolleyba shaksi ahaan aada u diirsadaa arrintaas muslimiinta meel kasta ay joogaan waa kuwaa arrintaas waa arin leeb ku taagneed oo ka siibneed waay ka faransiiska oo kibre iyo dadkaas ku xadgudbaaya in lala dagaalo oo dhiigga iyo nafta loo huro si aan u gaana ralli rallilaha ilaahay nusrada ilaahay noo baalan qaaday ilaahay awood wuu u leeya oo ku fuliyo ballankiisa kamana baxo ilaahay ballan laakiin waxa dulanka wada waa annaga oo ballan aan gelin haddana ka baxayn oo mustadcafiin iska dhigin acazana allahu bilislaam allaahu akbar allaahu akbar ilaahay waxuuna leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaracuu war xaalagga ilaahay wada qabsada oo ha kala takinina tafaruq dhaar dhex dhiga ummadii jamaaca hadda masaajidada agagaarkeena dhan mawlida laga xusaa waxaanu naloo dirsanoo jacayl aan keenayna nalagu wareeriyey laakiin waa gaabinteenna dacwada la gaabiyey maasha allah aad iyo aad baan ugu farxay weerarkaasi waa mid aan ku farxay marka waxaan leeyahay qof walba oo cirdiga rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ku xadgudbo asna meel walba uu joogo kuma nabadgalaya ayaan leeyahay inshaa allah rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam qofkii ku xadgudbana adduunyadan kuma waari doono inshaa allah ilaahay wuxuu leeyahay في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يلاه إله سبحانه وتعالى مالك لا يا إلهي وحكولها في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يلاه إله سبحانه وتعالى قف الله لوحا لا يقفك رسولك هنا كحد قدبو إن شاء الله الدين مجو قدونه maadaama aan nahay ummaddii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam lagumana xadgudbi doono rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay in allaale intii diinta difaaciisa waxaan leeyahay ilaahay gacantooda ha saramarya ayaan leeyahay ay ka kow yihiin walaalaha mujaahidiinta marka maasha allah aada iyo aad baan ugu faraxsanahay qof walba oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku xadgudbo insha allah adduunyada ma joogi doono mana joogi doono waxaan halkan ka salaamayaa baahida idaacadda alfurqaan meel walba joogaan dhammaan iyo muslimiinta haddii arrintan oo u gudagalo wallaahi horta waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay in horta macalin la qalo midina lagu weeraro kiniisad wallaahi aad iyo aad horta maanta waxaa ku faraxsanaa intaas waaye wallaahi waxaa aad aad u cambeeraynayaa aad iyo aad ugu xumahay in jaarle hibdoon iyo emmanuel macro inay nebi maxamed sal allah alay wasalam caayaan kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan martida ayaan ku laabanayaa galbeedka africa dad ka tegay oo muslimiin ah ayaa ka mid ah dadka ugu badan ee ku nool faransa waana dalalka uu gumaystay faransiiska sida tunis oo hadda la leeyahay ninka fuliya weerarka shalay dhacay waxa uu ka soo jeeday waddankaasi tunis ka waran arrinkaasi axmed cali waan ognahay walaala galbeedka africa dad badan baa ka tagay hadda mujaahidka hadda galay hooshii maanta ugu dambeysa tunis uu kasoo jeedaa marka wadanka tunis waa wadan islaam ah marka way fiicantaha walaal dhalinyaro badan baa ku nool oo dacdooda ay ka yar tahay shanlabaatan jir marka way fiican tahay walaal aada iyo aaday u fiican tahay yurub oo dhanna muslimiinta way joogaan marka waxay ficnaan lahayd inay muslimiinta intay kacaan oo midoobaan runtii aniga kan aniga aragti ahaan ama ra'yigeyga ahaan waxay ila tahay in maanta la wada baraarugay oo la kacay oo la arkay dhagarta gaalada ahaa dagaalkii maskixiyan ahaa inuu ka soo baxay oo hadda uu socdo dagaal toos ah oo ama nebigaagii alla aflagaaladeynayaa oo sawir jaraad oo iskuulaadkii iyo jaamacadihii lagu aflagaadeynayaa adigii baa lagu diidayaa ku dhaqankii shareecada islaamka waan ognahay wadamo badan oo ama dalkeeni soomaaliya ugu horeeyo oo faragelin military ee toos loosoo farageliyey waan ognahay tii gaalkacyo ka dhacday ee koonfurta gaalkacyo ka dhacday gaalkii mushrika ahaa cabduuli cilmi afyare waan ognahay calanka faransiiska ka taagnaa waxaa maalgelin jiray faransiiska maalgelin jiray haddadan laftirkeeda koonfurta gaalkacyo markii uu baktiyey cabduuli cilmi afyare uu baktiyey ninka lagu soo bedelay xafladii meesha waxawaaye faransiiska maalgeliyey waxaa maalgelinaya jaali abiyo maalgelinaya intaasoo lacaga ku baxdo marka waan ognahay walaale dalka faransiiska inuu yahay wadanka ugu macnaha mushkilada badan gaala iyadoo sii kala xun tahay inuu usoo xeedxeetay in xataa dalkii soomaaliya lagu maalgeliyo dad badan oo aflagaadeeya nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marxalada maanta wadanka ka jirta iyo caalamka ka jirana qof waliba islaam ah wuuna ogyahay
fatima dhankaada muslimiin badan ayaa ku nool faransa sida aan sheegnayba kuwa iyaga ka mid ah waxa ay sheegtaan golaha muslimiinta faransiiska waxa ay cambaarayeen howlgalka ka socda howlgallada ka dhacaya dalka faransa sidabaad u aragta waxaad ogtihiin horta sidoodaba culamaa usuuga ama gaalada kuwa ku hoos nool ha noqdeen ama kuwa murtadiinta ku hoos nool ha noqdeene ajendahooda waxa weeyaan mar walba xukuumadda ay ku hoos nool yihiin ayay ajendaheeda waxeeyaan marka masaajidka in la xiro oo maxaanku yidhaha gaaladu xiraan oo qofka asagoo diintiisii difaacanaya yacni cadaadis loo saaro oo loo dilo oo loo xiro may oga inay ka fiican tahay inuu maaragtay la yidhahdo masaajidka yaana la ka xiray masaajidka maxaa lagu samaynayaa haddii nebiga lagu caayahayo hortiisa sala allahu caleyhi wasalam nebiga nebigana aadan ka difaaci karinin yacni waxa weeyaan waxa marka manfacada ayaga ay leeyihiin oo ah inay dadka muslimiinta lacagta ka urursadaan ayaa ka imaanaysa in masaajidkii la xiro hadda waxa weeyaan mar allaaliya markii coronavirus yimid waxaa dhacday maaragtay dee lacagtii la bixin jiray dadkii inta badan masaajidda maba yimaadaanba sababtoo dadka qaar baa masaajid kusoo tukanaya waayo laba mitir baa laysu jiraa jamaacaba ma baha waxaan ma garanaysaa laba mitir baa qof qof walba laba mitir buu kuu jiraa haye waxaana laleeyahay waa salaad jamaaco waxaana laga raacay dee gaalida waxay tiri waa inaad isku waxa la yidhaahdo maaragtay social destination waxa la yidhaahdo yacni waxa kale fogaanta bulshada iyadoo la ilaalinayo coronavirus marka waa inaa laba mitir isu jirtaan horey waa inuu laba mitir kuu jiraa gadaalna waa inuu laba mitir kuu jiraa bidix waa inuu laba mitir kuu jiraa midig waa inuu laba mitir kuu jiraa yacni waxa weeye keligaa waxaa haysataa eight mitir baad keligaa haysataa oo go-doon kuu ah salaad baana tukanaysaa jamaacadna weeyaan lagu leeyahay waxyaalahaas marka waxa weeyaan way ku khasban yihiin haddii kale waxaa leeyahay masaajidkii baa la xirayaa marka taasna meesha way ku jirtaa gabagabada barnaamijka ayaan kusii siqaynaa abu fatima ee nooga waran faransiiska siday ugu caanbaxeen jaafada diinta iyo nebi moxamed weligoodba dhaqan bay u lahaayeen faransiisku inay caayaan laakiin mar kasta oo ay nebiga sala allahu alay slam ku xadgudbaanba waxaa istaagahayay haliyeeyo muslimiin ah oo tallaabo yacni u qalanta qaadahayay sida sidii shaari ebdo oo kaleeto maxaanku rahda majalladii la dhihi jiray oo kaleeto labadii wiil oo walaalaha ahayd oo maxaanku idhahdaa laba iyo toban ka mid a shaqaalihii madaxa ka jaray barqadii marka ayaguna way ku dhiiran jireen inay islaamka caayaan diinta caayaan muslimiintana waxaa kasoo bixi jiray dad ayana ku dhiirada oo maaragtay waxa uga aargooya sidaa daraaddeed waxa weeyaan nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo diinta ilaahay markay caayaan mar walbaba waxaa imaanaysay in laga aargoosto oo maaragtay madaxa ciidda loo saaray gaalada ugu dambayntii axmedow maxaad usoo jeedinaysaa dhankaad muslimiinta si guud gaar ahaan kuwa ku nool waddamada reer galbeedka waa u jeedaan sidaysan ugu damiirnaxaynin suubanaheena rasuulka caleyhi salatu slam aflagaadadooda waa u jeedaa gaalkii caddaa kii asaga la madow gaalmadowga ahaa waa ujeedaa waana la joogaa xalana u degan yahay waana ognahay macnaha waxa wadanka ka jiro gaal meel waliboo joogo waa gaal yaa la kala lex jeclaysan waxaa aniga ila yaab badnaa mudaaraadka muqdisho ka dhacay mid qoladan suufiyada ka hadlayo dhahay muslimiinta faransiiska jooga iyo muslimiinta gaalada joogo iyo diimaha wadankoo joogo dhan hala kaco waa waxyaalaha hoosta laiska warwax kacaya maleh gaal waa gaal ha u qaabin gaal inuu gaal kaleeta cambaareeyo inuu nebigaaga aflagaadeeyo ilka abeese hoos ayay ka xiriirsan yihiin gaalka ugandheeska ah oo wadanka joogo ama kuwa xalana joogo way la qabaan fikirka madaxweynaha faransiiska yahuud baa la qabto maraykan baa la qabo marka waxaan odran lahaa gaal yaa la kala saarin gacantaha isqabsanno sidaa nebigeenna uga xumaana calaamadoodii hangubno xeryahooda ha ku weerarno nooga baxa dalkeenna amnigeenna wuxuu ku sugan yahay kitaabka ilaahay ilaa iyo hadda waxaa dareenkooda muujinaya oo keliya muslimiinta halka ay aamusan yihiin xukaamta carbeed ee dabadhiilfyada ah maxaa u sabab ah su-aashaas waxaan siinayaa abu fatima waxa weeyaan waxaa u sabab ah dowlad carbeed oon saldhig aysan ku lahayn gaalada oo aysan xukumin kuma jirto ma garanaysaa dowlad carbeed oo gaaladu aysan deganayn ama ayan xukumin kuma jirto marka xukuumada carbeed ma ahan xukuumadahan waa xukuumado maxaan ku raha faransiiska iyo ingiriiska iyo maraykanka iyo talyaaniga ay xukumaan sidaa daraaddeed waxa weeyaan shucuubta wixii maxaan ku rahdaa dhiiran weyda iyo ayaguba waxa weeyaan waxay u shaqeeyaan sayidkooda faransiiska ah sidaa daraaddeed waxa weeyaan muslimiinta shucuub ahaan waa u nool yihiin runtii oo waad arkaysaan maanta meel walba malaayiinta muslimiinta oo kacaya laakiin muslimiinta dadkii horyaalka u ahaan lahaa oo madaxda u noqon lahaa hadday culummo tahay iyo hadday xukaam tahayba oo yacni muslimiinta xoogooda iyo daaqadooda qadaajin lahaa oo reactionka ka samayn lahaa waxa ay samaynayaan gaaladu ayaa maxaan ku idhaha waxay noqdeen dad liita oo aan qiimo badan lahayn sidaa daraaddeed ayay muslimiinta ee maaragtay ay ay dhabarka uga fadhiyaan oo hortaagan yihiin in ay layska dhiciyo cadowga ilaahay oo laga difaaca diinta sidaa daraaddeed muslimiintu kuma tashanayaan culamaa usuugana kuma tashanayaan xukuumadaha maaragtay dawaaqiidda ah oo maaragtay cilmaaniyiintana kuma tashanayaan wadaad xumayaashana kuma tashanayaan ilaahood rabbigood iyo naftooda ayay ku tashanayaan rabbigood bay tala saaranayaan markaa waxa weeyaan shucuubtu waa nool yihiin laakiin shucuubtu wixii ay wax ku tarinaya waxay ahayd hogaanka horya maaragtay kacaynhaya oo macrakada gelinhaya hadduu ahaan lahaa hogaan fiican way socon lahaayeen oo muslimiintu waxa weeyaan diyaar weeye laakiin muslimiinta waxaa hortaagan waxaa hortaagan dowlad walba waxay leedahay ciidan xoog leh ciidankaas oo loo dhisay in muslimiinta lagu caburiyo looma dhisin in cadowga looga difaace yacni waxa weeye xaakimka islaamka sheeganayo oo shacabkiisu cadow u yahay oo hubka intaasoo milyaar ah oo doolar looga qaatay diyaaradaha iyo dabaabaadka iyo mudaracaadka iyo waxaas oo sawaariikhdaas waxaas oo dhan waxaa lagu cabsinaya shacabka lagu cabsinaya laakiin ma aha wax ilaahay loogu adeegahayo diintiisa sidaa daraaddeed si kastaba ha ahaatee muslimiinta insha allahu tacaala way guulaysan wayna guulaysanayaan nebigoodana waxa weeyaan af kuma difaacin ee adin bay ku difaaceen meel allaaliya meeshii maxaan ku idhaahdaa gaaladu mar allaaliya markay caayaanna waxay yacni waxa weeyaan waxay tusaan nebigu sala allahu alay wasalam qiimaha uu la leeyahay sidaas daraaddeed faransiiska hadda waxa weeye meeluu uga noqdana waa garan la'yahay wuxuu ku adkaystana waa garan la'yahay laakiin hadda waxa weeyaan waxay wuxuu ku qasban yahay oo ku qasban yahay xataa hadal munaafiqnimo ahoo oo oo maaragtay dahsoonba ha dhehee inuu wax ka bedelo maxaan ku idhahdaa dhaqanka hadda uu ku soco uu ku qasban yahay tan kale gaaladii faransiiska ahayd oo yacni hadda waxaa shalayta waxaa hadlaya nin faransiisa oo professor oo wuxuu leeyahay muslimiinta idinkaa laaya xoolahoodana idinkaa qaata nebigoodana idinkaa caaya idinkaa ka gardaran inay idin gowracaanna garbay u leeyihiin saasuu ku yiri yacni waxa weeyaan waa niman maxaan ku dhahdaa dakaatira oo oo faransiis ah ayaa ayaa hadlaya waxay leeyihiin muslimiinta gar bay ku tahay in ay idin gowracaan sababtoo ah hantidoodiina waad qaadateen ee ayagana waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa waad disheen sidaa daraaddeed wax u haray ma leh inay iska kiindhiciyaan ma ahane marka waxabayay idinla weynaan baa la yidhi qof la gowracay iyo laba la gowracay sababtoo ah haddaad afka ka dhigtaan muslimiintu weerar idinkuma ahan baa lahay idinkaa weerar ku ah wadamadoodii baad burburiseen ciraaq baad burburiseen afghanistaan baad burburiseen soomaaliyaad burburiseen yeman baad burburiseen meel kastaad ku burburinaysaan ma garanaysaa dadkoodiina waad leynaysaan marka saasay marka waxay dhaheen ee muslimiintu saasay gar u leeyihiin waad mahadsantihiin guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan halkaa ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaa barnaamijka marti ku ahaa axmed cali iyo abuu faatima waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha aarahdooda dhiibtay ee barnaamijka nagala qaybgalay barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan aniga ayaa soo saaray waxaa gacan iga siiyey waryaheena maxamed cali aadan dhammaanteenaba waxaan idinkaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها